guddiga doorashada maamulka iskii uu dhawaaqay gooni isutaagga madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan ayaa la kala diray guddigaasi waxaana durba arrintaasi soo dhoweeyey axsaabta mucaaradka ee ka dhisan maamulkaasi guddiga doorashada somalilan ayaa dhowaan waxaa soo magacaabay xukuumadda maamulkaasi iyadoona magacaabistaasi ay xisbiyada mucaaradka ay qaadaceen gebi ahaanba waxaana magaalada hargeysa ka dhacayay banaanbaxyo ka dhan ah guddigaasi kala dirista guddiga doorashada maamulkaasi ayaa timi kadib markii guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda somalilan iyo axsaabta mucaaradka ay ka shaqeeyeen sidii labada dhinac ay isku afgaran lahaayeen in guddiga doorashada ugu dambeyntii meesha laga saaro madaxda mucaaradka ucid iyo wadani ayaa si wada jir ah bayaan ay usoo wada saareen kusoo dhoweeyey kala diridda lagu sameeyey guddigaasi faysal cali waraabe gudoomiyaha guddiga xisbiga mucaaradka ucid ee ayaa muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin in meesha laga saaro guddiga doorashada maamulkaasi ee la kala diray mar uu warbaahinta la hadlayey waxa uu yidhi faysal
waxaan idiin akhriyi doonaa warmurtiyeedka labada xisbi mucaarid ee ku aadan go'aamada ay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta axsaabta iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa waxaana soo gaadhay qoraal ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa labada xisbi markaanu eegnay xaaladda guud ee dalku marayo markaanu kan ku gaadhnay inaanay jirin xukuumad u maqan dalka iyo dadka oo danaynaysa midnimada wadajirka iyo jiritaanka ummadda markaannu aragnay inaanay xukuumaddu diyaar u ahayn qabsoomidda doorashooyin sharci ah markaannu aragnay baahida ay bulshada reer somaliland u qabaan inay qabsoomaan doorashooyinka sidii doorashooyinka golayaasha markaannu aragnay ama tixgelinnay sidii dhaqanka u ahayd iyo caadada in la aqbalo go'aamada guddiyada dhexdhexaadinta waxay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaad baan ku celinayaa inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay guddiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaannu meesha ka saaray tabashadii aannu ka qabnay komishankii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaridka ee u cidiya wadani waxay u mahad celinayaan guddigii dhexdhexaadinta waxaanu ka xunnahay siday ula meeraysteen xukuumadda iyo xisbigeedu waxaana ummadda u sheegaynaa inaanaan annagu la meeraysanayn ummadda waannu aqballay
dhanka kale maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa dhankiisa sheegay in xisbiga muxaafidka ee talada haya ay aqbaleen guddiga doorashada ee meesha laga saaray xisbiga kulmiye waxa uu si buuxda u taageeraya qaraarka ay soo saareen ayuu si buuxda u taageeraya waxa kale uu taageeraya tilmaanta ay raaciyeen ee odhanaysa waxaa loo maraya ama waxaa loo raacayaa dariiqa sharciyadda dalka waayo komishanka cusub qaraarka ay kasoo jeediyeen iyo komishankii hore qaraarka ay kasoo jeediyeen waxa weeye labaduba waxay ku xidhnaanayaan in loo raaco maxaanku dhahday sharciyada dalka anaguna taasaanu ayaanu taageersannahay qodobka odhanaya xukuumadda iyo xusbiyada mucaaridkiihii inay ka waantoobaan oo dadaal ka muujiyaan inaan mas-uuliyadooda iyo hadaladooda iyo curfigoodu inaanu noqonin qaar keeni kara inay nabadgelyada qaranka dhaawacdo guddiga doorashada maamulka somalilan oo ay xukuumadda magacaawday ayaa muddooyinkii dambe waxaa magacaabistaasi ka dhalatay siyaasad kacsan oo u dhexaysay madaxda axsaabta iyo madaxda maamulka haatan ka armiya magaalada hargeysa